إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhowaada qodobada wararka ugu waaweyn ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgale ka fuliyey gobolada baay iyo shabeellaha hoose maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa cabsi xoogan ka muujiyey weerarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysanayaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in xasan sheikh uu go-aansaday in aragtidiisu uu xoog ku meelmariyo taasina ayna u guulaysan doonin tirakoob ay samaysay dowladda kenya ayaa looga helay tirada dadka sanadlaha ugu geeriyooda iyo kuwa ugu dhaawacma shilalka ka dhaca gudaha dalkaas iyo dhulka n f d maamulka islaamiga ee deegaanka kunya barow ayaa dowro u qabtay xirfadleyda farmashiyaasha magaalada maraykanka ayaa cadaadinaya dowladda federaalka inay qaboojiso xiisada kala dhexaysa maamulka la baxa jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgale ka fuliyey gobolada baay iyo shabeellaha hoose milatariga ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ballaaran ku qaaday habeennimadii xalay saldhigii ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada qoryooley dhanka baay mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa sidoo kale habeenkii xalay dagaalo saf ballaaran ah ku qaaday xeryaha ciidamada ceel mashruuc iyo degmada kansax dheere iyo xeryaha deegaanada awdiinle iyo mukundo oo hoostagta magaalada baydhabo wixii faahfaahinaha kasoo kordha weeraradaasi wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa cabsi xoogan ka muujiyey weerarada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysanayaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warkani waxaa inoo haya cabdiqaaliq macalin cabdiweli maamulka la magacbaxay koonfur galbeed ayaa cabsi xoogan ka muujiyey weerarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsanayaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay magaalada baydhabo kusii xoogaysanayeen weerarada ay halkaasi ka geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa taasi waxa ay cabsi xoogan ku abuurtay maamulka la magacbaxay koonfur galbeed maamulkan ayaa ciidamo badan geeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada xabshida itoobiya iyo xarumaha kale ee muhiimka ah iyo duleedyada magaaladaas isxaaq cali isxaaq oo ah taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee maamulka la magacbaxay koonfur galbeed ayaa tilmaamay in ay kordheen weerarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulinayaan gudaha magaalada baydhabo isagoo si gaar ah usoo hadal qaaday xaafada makuuda oo ay marar badan ka dhaceen weeraro kala duwan waxa uu intaa ku daray in askarta dowladda federaalk ay ku guuldaraysteen in ay ka hortagaan weerarada madaafiicda ah ee lagu garaacayo garoonka ay ku sugan yihiin ciidamada xabshida itoobiya haalad imka damboytay oo makuudaaytay roogna se ciidamada shaqada qarankii oo haayaan meelaraay dowladii oo haayaan si unku qurgan meelaraay so shaqadii oo haysadan gama jartay hoobiyaha eelboorka meelaraay so walaayo eelboorka inaka araqaladayaan hanqatire galeen meelon hata surugno wejigaana toos yay meel'e oo hata baniin muuqat yaaka gama jaraan meelaanna owla way degnaaytay ciidamada sna inay hoowiyahaska horseedanka guuldaraysadeen maamulka koonfur galbeed ayaa hadda ku calaancalaya in ciidamadooda ay ka hortagi karin weerarada iyo duqeymaha ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ku beegsanayaan xarumaha ugu muhiimka ah ee maamulkaasi koonfur galbeed ciidamada itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa wax garab istaag ah u muujinin maamulka koonfur galbeed taas beddelkeeda la ilaaliyo ciidamada itoobiya iyagoo aan wax garab ah siinin si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey sii kordhayay weerarada iyo duqeymaha ay geysanayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo badan oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ee kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in xasan sheekh uu go-aansaday inuu aragtidiisa uu xoog ku meelmariyo taasina ayna u suurageli doonin cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya cabdifitaax saciid juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in xasan sheekh uu go'aansaday in aragtidiisa uu xoog ku meelmariyo taasina aanu ku guulaysan doonin wuxuu sheegay in siyaasiyiinta soomaalida ay kala aaminsanaayeen saddex aragti oo kale ah in soomaaliya kala tagto in federaal ay noqoto iyo in la helo dowlad dhexe oo awood leh xasan sheekhna uu go'aansaday in xoog uu aragtidiisa ku meel mariyo saddex feker baa isastoo miiska iskeenay oo hadda qeexan oo saddex soomaalidu doodeeda ay ku salaysan tahay feker waa midka kala taga aho somalilan mid waa midkii puntland oo ay danta moodeysay oo ilahay waa laisku iman karaa oo nidaamkii federaalka ahaa midana waxaa fekerka xamar yaalay oo ahaa dowlad dhexe oo tii jabtay u eg saddexdaa feker baa jiray xasan wuxuu soo korriyey oo keliya fekerkii dhexe oo xamar yaalay xoog inuu ku meel mariyo tan ayaa ugub ah ragga kale dee fekerkiisa wlun beeluu marmari jiray laakiin xoog inuu ku meel mariyo madaxweyne maamul goboleed oo sharciyad inuu yidhaahdo warrant baan u jarayaa hala soo xiro horta tanaa ugub ah isagoo sii hadlayey ayaa waxa uu tilmaamay in cunaqabateentii hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo mashruucii deencafinta ay ahaayeen khalad weyn oo horseeday xaaladda xilligan ka taagan dalka ee ah in maamul goboleedyada awood lagu maqooniyo marka arrintaani de horta waa casilada dib u noqoshada khalad weyn oo runtii dowlad dhiska ku yimi waayahan lasii daayana wuxuu ahaa fekerkii ahaa in la qaado cunaqabataynta hubka iyo in deynta la cafiyo laba feker oo labadaba dibadda laga riixayay bay ahaayeen waana laba feker oo aada khatar u ah taas oo hadda tusaalaheedii u soo ifbaxay oo ay muuqato dal aan heshiis ahayn oo sharci iyo dowladnimo iyo kala damayn lahayn oo aan waxba isla meel dhigin in laysku hubeeyo oo qof maaragtay awooddii dowladnimada gacanta loo geliyo oo ay ka dhalatay tayda kaliya ayaa soconaysa sidoo kale juxa ayaa sheegay in xasan sheekh aragtidiisa la xiriirtaa keligii talisnimada aanay shaqayn karin marxaladda uu waddanka marayana aan la mid ahayn tii milatarigii maxamed siyaad barre hogaaminayey ee afgembiga talada kula wareegay anigu ma aaminsani in xoog talin karo oo cidi ku guulaysan karto dowladda haddii cidi is leedahay maaragtay ciidamadii soomaaliya ayaa talada la wareegay habeen maalin kale ayay taasi ahayd konton sano ka hor bay ahayd dalka dowladda markaa ka jirtay ciidamadu inay idaacadda rili muqdisho tagaan oo madaxtooyada qabsadaan baa ku filayd laakiin dalkaani waa dal kala tegey dhowr iyo soddon sano ka hor kala tegey kala shakiyey kala aamin baxay meela kala jooga waxaa laga shaqaynaya in laisu soo celiyo nin hadda wax afgambii karaa ma jiro waxba gacanta ninka uguma jiraa marar badan juxa ayaa aad u dhaliilay madaxda ugu sarraysa ee dowladda federaalka isagoona maamulka uu ka tirsan yahay gebi ahaanba xiriirka u jareen xasan sheekh tira koob ay samaysay dowladda kenya ayaa looga hadlay tirada dadka sanadlaha ah ugu geeriyooda iyo kuwa ugu dhaawacma shilalka ka dhaca gudaha dalkaas iyo dhulka n f d warbixintani farxaan cali ayaa soo jeedinaya tirakoobkan oo ay samaysay wasaaradda gaadiidka ee dowladda kenya ayaa lagu sheegay in dad ka badan afar kun oo ruux sannadkii ay ku dhintaan shilalka gawaarida ayadoo xogtan daaha ka qaaday inay ku dhaawacmaan tiro ka badan labaatan kun oo kale nuur cabdulle waxa uu ka mid yahay daraawallada ku dhaqan magaalada wajeer ee ay gumaysato kenya waxaa shil uu galay ka soo gaaray dhaawac daran kaas oo loo qaaday dalka hindiya muddo kadibna dib ayuu u soo laabtay waxa uuna hadda joojiyey safaradii dhaadheeraa ee uu geli jiray haddaba waa kan isagoo ka sheekaynaya xaaladihii uu soo maray
ilaa lix iyo toban sana camal aan gaari wade accident ayaa soo gaaray muddo xanuunkii hayaa haddana gaariga waditaankiisa hataa waa igu dhib accident wuxuu ahay sanadka hore wuxuuna iga gaaray lugta sinta dhanka midigta hadda markiin rukuuca ama sujuudaya korma wuu istaagi kara naafa ayaan saasu noqday track drive aan nahay gaari weyni gaari yarba haddana cidda qotalyoonkeeda moogi meel dheer ma gaaray ilaa cidda ilaa magaalada gudaheeda haddana waan iska laabanay meelaha lamaydaahin laguma wadi kara saas ayuu dhib bay soo gaaray alxamdulilaahi dhinacyaala lahaanahay qotloonka intan raadi ay ugu qasabtay macnaha tagsiilaan kusoo noqday xilliyada roobka ayaa waxa ay sidoo kale dadka ku dhaqan gobolka wajeer ee ay gumaysato kenya sheegeen inay dhibaato ku qabaan waddooyinka oo aan laami ahayn iyagoo tilmaamay in dowladda kenya aysan waxba u qaban
waxaa dhibaato weyn uga haysa waddada weyn dad badan ayaa nooga dhammaaday dad badan ayuu dhibaato ay ka soo gaartay wakhtiyaalka holidayda oo iskuullada ay xiran yihiin runtii dadkayna aad bay u safraan waddadina laami ma ah waddadaa annaga dhibaato weyn ayay nuga haysaa muddo badan ay laamin la-aan tahay dadka reer wajeer haddaan nahay xaqi aan ku leynaa n t s sida aan rabno uma helno awalan n t s baahida zaa'ida noo haysaa dhowr jeer laamaha kenya u qaabilsan waxay ku sheegeen ka hortagga shilalka ayaa soo saaray awaamiir iyo digniinno lagu xakamaynayo shilalka sida isdabajoogga ah uga dhaca dalkan balse weli laguma guulaysan in arrintan xal loo helo shilalka gawaarida ayaa ku badan kenya waxaana ay galaaftaan sanadkii nolosha dad aad u badan maamulka islaamiga ee deegaanka kunya barrow ayaa dooro u qabtay xirfadleyda farmashiyaasha magaalada warbixinta warkaani waxaa inoogu diyaariyey maxamed muudi maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee shabeelah hoose iyo kan degmada baraawe ayaa soo gabagabeeyey dowladii ay u qabteen bahda farmashiileyda deegaanka kunyobarow iyadoo ay ka faa'iidaysteen dhammaan bulshada farmashiileyda ku dhaqan deegaanka kunyobarow dowradaas oo ay soconaysay muddo shan maalmood ah farmashiileyda ayaa ku qaateen duruus diini ah iyo mid caafimaad oo qusaysa howshooda shaqo xiritaanka dowladda oo ay ka soo qayb galeen culamaudiin suldaano ugaasyo maamulka degmada ugu horeyn waxaa kelimad dardaaran ah halkaasi ka soo jeediyey sheekh cabdiweli muudey wax kastoo la yaqaanana ama qof kastoo wax garanahaya qof baa ka sarreeya oo fooqa kulli dii cilmin caliim qof kastoo aqoon u saaxiiba qof unbaa ka sarreeya xagga cilmiga marka cilmigan dibiga ama caafimaadka ee dadka ku dawaynaysaan ee dowladana hadda aad ku soo qaadateen waa cilmi aad soo barateen habkii ummadda aad ugu shaqayn laheedeen ama aad wax ugu qaban laheedeen inaad shareecada waafajisaan oo ummadda aad dawaynaysaan ee bukaanka ah aad u dhimrisaan sidoo kale xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay doctor maslax dowladda socotay muddada shanta maalmood ah waxaa lagu soo qaatay duruus sharci ah iyo duruus caafimaad oo isugu jirtay dhinacyo badan taabanaysay runtii marka waxay ahayd dowro aad iyo aad u qiimo badan oo muddo kolley la sugaayey sharaxaadda doctor maslax kadib waxaa kaloo munaasabadda ka hadlay afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ugaas maxamed mayow marka maanta waxaad tihiin dadkii bulshadii indhaha bulsho oo bulshadii indhahoodii oo caafimaadkii xanuun yar hadda qofka markuu imaado meelihii loo soo doonaan lahaa marka insha allah baraarujintan maanta maxay aadan ugu faraxsannahay oo maktabka caafimaadka gobolka iyo heer degmaba ay samaynayaan marka waxaan idin leenahay idinkana maadaama dhakhaatiirteeni aad ahaydeen dadaalkii aad hadda joogtaan horeha loo sii wado dhanka kale xiritaanka munaasabadda lagu soo gabagabaynayay dowladani oo isna kelimaad ka soo jeediyey suldaanka beesha shangamaas suldaan maxamed cabdulqaadir idinkoo ganacsanaya haddana ajar ka raadsada oo dadka ha la soo dhoweeyo si fiican ha loo macaamilo macaamilkooda ha la wanaajiyo dadka waa og tihiin howlalayaa u badan reerbaadiya u badan yihiin daaway u baahan yihiin waxay ku leeyihiin idaawe waxaygaan soo gadana marka inaad la macaamiishaan oo aada u soo dhoweysaan awal waa soo dhoweynayseen haddana waa dardaarmaynaa in bulshadii aad si fiican ula tacaamushaan ugu dambayntii dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo la hadlay warbaahinta alfurqaan ayaa ka warbixiyeen muddadii shanta maalmood ay soconaysay dowladda waxa ay ku qaateen halka waxaan ku qaadanay dowra soconaysay muddo afar maalmood ah oo aan ku qaadanay duruus sharci ah iyo duruus caafimaad intaba inkastoo waqtiga isku koobnay haddana alxamdulilah waan faa'iidnay ilaah ku mahadsan maantana waxaa waaye maalinta gabagabada ahayd dowraadka maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose uu bixinayo waa mid farmashiileyda ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada hoos imaanaya wilaayada taas oo kor loogu qaadayo waxbarashadooda diimeed iyo tan caafimaadka warkan waxaad kala socotaan alfurqaan maraykanka ayaa ku cadaadinaya dowladda federaalka inay qaboojiso xiisada kala dhexaysa maamulka la baxa jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe mubaarag cumar ayaa ka warramaya iyadoo halkii ugu sarraysay uu gaaray khilaafka adag ee ka dhex taagan dowladda federaalk ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheikh iyo maamulka la baxa jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe ayaa waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in maraykanku doonayo in la qaboojiyo xiisada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa dhowaan booqasho aan horey loo sii shaacin waxa uu ku tegey magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya halkaas oo uu kula kulmay madaxda dowladda kenya ee uu hogaamiye william ruuto waxaana jira diblomaasiyiin amerikaana oo la kulmay xamse sida ay tilmaamayso xogta la helayo maraykanka ayaa doonaya in la qaboojiyo khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud iyadoo la qaadaya tallaabooyin aanay raalli ka ahayn dowladda federaalka oo ay ka mid tahay in raskamboni laga saaro ciidankii dhowaan halkaasi ay ka dejisay dowladda federaalka dowladda kenya oo iyadana lagu xagliyo inay la safan tahay axmed madoobe ee madaxdeed waxay ku wargeliyeen xamse cabdibarre inay muhiim tahay in xiisada hoos loo dhigo ciidamada la geeya raskamboni dib loogu celiyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda federaalk ayaa ka cagajiidaysa awaamiirta uga timid dowladda maraykanka ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya waxa ayna raadinaysaa qaab kale ugu baaqsan karto arrintan inkastoo aanay muuqan tallaabo kale oo ay qaadi karto oo aan ka ahayn fulinta amarka maraykanka maraykanka ayaa u arkay maamulka la baxay jubbaland ee uu hogaamiyey axmed madoobe mid muhiim u ah dagaalkiisa ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka ee uu soomaaliya kaga jiro waxaana khilaafkan u arkaa kuwa curyaamin kara ajandadayaasha duulaankiisa sidaasi darteed ay ugu xusuuduubaya in lasoo afjaro lama oga tallaabada xigta ay qaadi doonto dowladda federaalka waxaana axmed madoobe oo bayaan soo saaray isaguna uu muddo laba toddobaad ah u qabtay dowladda federaalka inay ciidankeeda kala baxdo ra'iis kambooni ee gobolka jubbada hoose warkii alfurqaan waa naga intaa